الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا
الحديث الثاني وثلاثون حديث صدن يا لبية حديث صدن يا لبية rawaa ibnu maaja wadaruqudniyu ibnu maaja iyo daaruqudniya ka wariyeen can abi saciidin saxaabiga kunyadiisa la abi saciid sacad ibni maalik ibnu sinaan alkhudri ah radia allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa darara dhib fi shariicati shariicada islaamka dhexdeeda ma ahaanin walaa diraara dhib ka badan inaad ku jeesaydo qofkii ku dhibayna fi shariicati shariicada dhexdeeda ma ahaanin xadiiثun xasanu waa xadiis xasan uu yidhi imaamu nawowi raximah اllah rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey wa daara qudniyu daara qudnina waa wariyey wa kayruhumaa kayrkoodna waa wariyeen musnadan xadiiska musnad xaaluu yahay xadiidkan aaday iskugu khilaafaan ahlucilmigu maxaa loola jeedaa laa darara walaa diraara maxaa loola jeedaa macaani aad u badan ayay iskugu khilaafaan ahlucilmiga qaar waxay yidhaahdeen labada kelima waa isku macno ee waa adkayn shareecada dhib ma ahaanin waa adkayn un yaan la isdhibin qofkaan naftiisa ha dhibin maalkiisa ha dhibin cirdigiisa ha dhibin waa iska intaas qaarna waxay dhaha maya isku mid ma ahan laa daraara walaa diraara laba macnay kala tahy mid waxa weeye laa darara dhib inaad qofka ku bilowdo walaa diraarana waxa wey qofku dhibay inaad dhib ku abaalmarido kii ka badan ama dariiqii sharciga ahaayood inaad uga qisaasato dariiqan ahayna aad aada marto saas weeye qaarna waxay idhahdeen midna waxa weeye laa darara waxa weye inaad dhibaadan u qasdayn u qasdi mayn oo maalan fiiri geedaad waraabsane biyaad iskaga shubay meel adiga laakiin gurigii darbigii dariskaagaa biyihii gaareen adiga uma qasdin midna waad u qasdaydahay waad ku dhibayd saasna culamada gabal dhammaan laakiin waxa weeyaan waxay soo gelaydaa dadka inaan la dhibin dhib aad u qasaday iyo midaanu u qasdin waa inaadan midna ku dhibin dadka dhib qofkii asagoon ku dhibin waa inaadan ku bilaabin naftiisa maalkiisa cirdigiisa hadduu ku dhibana intuu kuu geystay ka badan waa inaadan u geysan inta aad laheedna dariiq kayru sharciya waa inaadan u marin waa inaadan u marin sidaas weeye laa darara dhib ma ahanin fi shariicati walaa diraara dhib laysku jaazeeyo qofkii ku dhibay mid ka badan la dhibaana ma ahanin meeshaas waxaad dareemayda marka inay baadil tahay in la yidhaahdo qofkii far ku saara shanaa la saara soo dalaal maaha soo ma jeedin faru ku saaray shanaad saarta waa dalaal waa dalaal sharcigeennuna ma ogolo waxaas waa baadil waa baadil marka dhibka waa qaacidda xadiiskan qawaacidka shantaahe fiqiga ugu waaweyn qaacido ka mida weeye oo la yidhahdo adaraaru yuzaalu qaacidada la yidhah wey darar waa la suuliyaa shareecadeenna waxaa asal u ah darar in la suuliyo meesha lagu arko waa qaacidada la yidhahda qawaacidka ugu waaweyne shantaa ka mid a qawaacida ayadaasaba qawaacid kasii farcan maaba iska daaba masaa'ilka ka farcan maaye sida la yidhaahdo waxa weeyaan addararu laa yuzaalu bidarari dhibaato marka la suulayo dhibaato laguma suuliyo dhibaato dhibaato laguma suuliyo waxa weeyaan qaacidadaah waxay tahay qaacidada sharciga ah addararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma suuliyo waa qaacidada meeshay ka fancamaydo addaruuratu tubixu maxduuraat meeshay ka fancamaydo waa meeshay ka imaanaydo addaruuratu tuqadaru biqadariha qawaacidka tirada badan meesha laga bixiyo wey xadiiskan marka waa qaacido weyn wey xadiiska soo ma jeedin laakiin in yar ayaan dul maraynaa dararka bal miaal dararka waxaa ka mid ah oo fasaadka dararku waa labo mar qofku qofka waa iska dhiba asaga nacfi uguma jiro laakiin qofkaas inuu dhibuu rabaa xaaraan khabiia wey arrin aad u xun weeye miaal dardaaranka ka mid a qofaa dardaarma ilaah wuu diiday in marka qofku dhimanayo dardaarma dadka inuu dhibo min bacdi wasiyatin yuusii bihaa ow daynin hayra mudaac waa inuusan qof dhibin qofku markuu dardaarma see u dhibaa laba dariiquu ku dhibi karaa labadaba waa xaaraan mar wuxuu samaynaa dadkii dhaxalka lahaa qofka miduu u dardaarma hantidii qayb xaaraan wey xadiidka mutawaatirka waxaa ku sugan laa wasiyata liwaarifi nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina allaaha qad acdaa kulla dii xaqin xaqa ilaahay wuxuu siiyey qof walbo xaq lahaa xaqiisii allaa siiyey sida wax loo kala dhaxla allah sheegay laa wasiyata liwaarifi qof dhaxalka wax ku leh xaaraan wey in wax loo dardaarma waxna looma dardaarmi karo caruurtaada mid ka mida wax uma dardaarmi karti macnaha hanti uma dardaarmi karti ballan kale iyo u dardaaran laakiin hantida lagaa dhaxlayo ma dhihi kartid islaamahayga midaa intaas leh caruurtayda midaa intaas leh wax ka jira male wax ka jira waxaas male ilaaha u qaybiyey hadhowna haddaad dhimato ma la furinayo waxaas mana banaana in la furiyo ilaa dadkii dhaxalka lahaa inay iyagu raalli ka noqdaan maane dee dadkii dhaxalka lahaa yihahdaan maadaama aabba dardaarmay hala siiyo dee xaqoodii wey way ku sii karaan laakiin haddaysan ayagii sii dayn maya marka taasaa ka mid ah maxaad ugu kala roonaanay dadka dhaxalka le allah wax u qaybiye ka leex waxaa ka mid ah wasiyada dararka lagu sameeyo xaaraanta qofkii wuxuu u dardaarmaa qofaan dhaxalka lahayn wuxuu laakiin leeyahay hala siiyo wax ka badan hantidiisa marka saddex loo dhigo meel ilaa qofku markuu dhimana wuxuu xaq u leeyahay maalkiisa marka saddex loo dhigo meel inuu ka dardaarmo oo yidhaa meel heblaha lagu bixiyo dadkii dhaxal kale haddadaan ahayn u dardaarma marka ulu xaqu u lahaa laakiin hadduu ka badiyo waa xaaraan waa xaaraan mana la fulinayo ilaa hantidan isagu ma leh markuu dhinta dad kalaa leh haddaan dadkii idmin dadkii dhaxal kale hadday yidhahdaan ha la siiyo waa iyagu waa la sii karaa laakiin si kale lagu siimo marka qof kaleeto markaad wax u dardaarmaydo ulu ka badan ha dardaarmi waa inaad hantidaada ku xisaabsanta uluka laftirkiisa kuu banaan sababkaad u dardaarmee waa inuusan noqon inaad dhibto kuwa dhaxalkaaga leh yaan hebel iyo hebel iga dhaxlayn aan hebel siiyo maya taas dembiyaad ka heleen ee niyo fiicanoo ah ajarkaygu ha iigu bato u baxso u baxso waxaa ka mid a dararka rajciyada ninaa islaam furay wuu soo ceshanaa maxaa la rabaa markuu soo ceshanaa inuu u soo ceshanayo dhibaatadii meesha ha ka baxdo dhaqankiina ha hagaago laakiin ayada inuu ku dhibo inuu usoo ceshado xaaraan wey xaaraan wey fiiri qur-aanka wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna dumarka raggii furay axaquna inay soo ceshadaan fii daalika intay ciddada ku jiraan in araaduu islaaxan waa hadday rabaan inay waxhagaajiyaan alla yidhi waxay xaq leeyihiin marka ay rabaan inay waxhagaajiyaan laakiin inuu wax fasahaadiyuu rabaa wuxuu raba gabadhan inuu hayo oo aysan ka madax banaanaan uusana dhaqan wanaaga ku dhaqin xaaraan wey waa darar laa darara walaa diraara xaaraan wey waxaa ka mid a iilaaga oo ilaah diiday waxa weeye ninaad dumarkiisii ka dhaarana wuxuu le u galmooma hadday dacweydo afar biloodaa loo qabana afarta bilood toobad isaga waxaa inuu u galmoodo oo soo laabto hadduu diido afar bilood markay dhammaato fur alale haduu fari diidana qaadiga ka fura waa xaaraan hadduusan xataa dhaarane uu isagoo ku xastaya u galmoodiida laftirkeedu waa xaaraan waxaa ka mid a nuugmada laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladih ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi hooyada carruur ka dhashay yay dhibin ninka carruurka ay u dhashay ninkuna yuu dhibin gabadhan carruurta u dhashay oo ayadu say u dhibee wuxuu i waxa weeyaan mujaahid dhibka waxay tahay inay nuuji diido waa isfureen markaasay leeda waa u tuuree leeda qaado waa cunug hadda farqa ku jiro oo naaska kaliya ku noolaa meel u geeye ma yaqaan waa xaaraan maxay u tuure soo iyadu ma dhali dulmi weeye asagana ilaa wuxuu yidhi walaa mawluudun lahu biwaladihi carruurkan qofka loo dhalayna yuu dhibin oo dhib maxaa ah waxa wa way kala tageen isi carruurtaydu leey haddii kale shilinkugu siima bal fiiri bakiiltinimada banu aadan meeshay gaarayda carruurkiisii u leeya biil ku bixi ma war gabadha iyo ninku hadday kala tagaan gabadhaa ilmaha xaq u leh wixii yar yara gabadhaa xaq u leh inay haysato ninkana waajib waxaa inuu biilo ma ahan sidan doonaan yeela hay tahay kugu biili ma haddaadan isiin maxay kuu siina ayadaa hayse adna waa biile saasaa diinkiiye macruurkaanaad adiga u gaarta hooyadiis ya ilahay in laga cabsadaa la rabaa waa xaaraan ilahay waa diida qur-aanka fiiri laakiin fiiri ayada laftirkeeda maxaa kaloo waajib ku ah inaysan ku dhibin biilkii xaq aha ayuu dhiiba markaas leeda maal ku dhib waa ku gubi intaasa loo baahanya intii ka badanee dalbane waa xaaraan ayada hay u dhibe wixii ku filan cunugiyo caafimaad qabo iska roon waa jiran yah waa inaysan dhibin hadduu jiran yah waa soo sheegay ila xaqa loogu le inuu daweeye soo ma laakiin isagoo xalay iska seexday ma seexan xaladda tira waa dulm waa dulm marka waxaa la rabaa inaysan isdhibin ilaa ay ka guursaydoo nin kale ayada xaqule inay haysato ama caruurku toddoba sano ka gaaray hadduu toddoba gaaro aabbi hooyaa laisugu yeeraa dhexdaa la taaga mid raaca la leey hadduu aabbaha raaco waa in halkaas ka baxdo hooyadu isagaa xaqule aabbaha xaqule hadday hooyada raacana waa inuu waxa weyn hooyadu ay haysato aabba raalli noqdo biilkiina sidii u bixina sidii u bixina ilaa ay ka guursato hadday nin guursato waxa weyn wax xaqa male inay carruurka haydo ilaa hal mara maahan oo markaas waa maxay ninkay guursataaba ahba raggii caruurtan inuu xanaaneeyo xaqa loogu lahaa mid ka mida raallina waa ku noqdo markaas xaqiidii dhici maa sidii xaq ugu leh laakiin hadday nin kala guursato caruurka daryeelkiisii iyo ninka xaqiisa inay gudato iskuma keeni karo waa dhacday waa in carruurka iska dhiibtaa haddaan si kale raalli la iskugu noqdo de ayagu waa isxalli karaan laakiin xaqi ay laheyd waa dhacay mar hadday guursatay waa inaysan markaas ka dib ku dhiban ayaduna waxaa ka mid a beeca beeca badeecaad haysataa qof masaafiraha yimi toban shilinaad gadayda markaasaad leeda waa ii labaatan meel kalu ka gatama le waa ku qasban yahay xaaraan wey masaafirka la dhaco masaafirka in loo kaalmeeyaa diina halkaad u dhace waa dulmi mararka gabalna dhibku wuxuu ku imaanaa adiga nacfiya kuugu jira maalkaageed ku tasarufee laakiin dadkii kale ku dhibtoona horaan masaladaas waa u soo baraarujinay halkaana shiikhu waa ku keenay xaafid ibnu rajab xambali sida gurigaagiiad ku tasarufee miaal wuxuuba soo qaatayba gurigaaga dhexdiisii aad dab ka shid qashin meed gubayday maalin dabayl weeye dabki inta boodayuu ku dhacay gurigi dariska waa gud waa lagugu leeyahy waana dambowda gurigiina waa lagaa rabaa xeladaad gubay soo ma haddaan dabgaarinna qiiqa ku baxaya waa lagu haystaa wakti manaasiban dabaylu jirinoo dadku u daayaan iska shid qashin haddaad gubay haddii kale god ku shid waxaa ka mid ah oo uu miaal usoo miaaliyey guri dheer aad dhisato dhowr dabaq dariskii kugu dheganaana waxa weya qol yaray hoostaada kuleeyi daaqadaad ka furata markaas cawradooda kor ka soo fiireen xaaraan wey xadu dhibe waa dulmi daaqad halkaas uga yeeli meelaha kale daaqada uga furo hadaad uga yeeshay xir meeshaas waxaa ka mid a ceelo meel ka qoto markaasaad ku dhejiday mid kale markaasaad biyihii ka fuuqsato biyihii ceelkiisi waa laga waayay kaagii aadeen waa dulmi waa dulmi calaa kulli xaal laa darara walaa diraara dee waa qaacido weyn wey qaacido weyn weeye marka dhib sharciga waa mamnuuc in dadka ay isdhibaan muslimiinta wallahu subxaana wa tacala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا